alxamdu lilah sala allahuma calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalam wabacd waa aayadda boqol iyo labaatan suuratu tawba qaala allahu tacaala maa kaana ma ahaanin buu ilaha yidhi liahli lmadiina reer madiina waman xawlahu min alacraab iyo dadka hareerahooda ahee reermiyigaa uma habboona an yatakhallafuu inay ka habsaamaan can rasuuliillaah nebi maxamed inay kadib maraan oo isagoo dagaal u baxaya inay iyagu ka hadhaan reer madiine iyo reer miyiguba sax ma aha munaasibna ma aha maa kaana alkownu almanfiyu fi lqur'aan lahu macnayaan haddii kaana ama yakuunu qur-aanka manfi ay tahay oo xarfu nafyi u gala macnaheedu ma habboona way noqotaa xalaal ma aha na way noqotaa marka munaasib kuma aha kumana habboona reer madiine iyo reer miyigaba an yatakhallafuu can rasuuliillaah nebi maxamed inay ka hadhaan walaa yarqabuu bianfusihim nafahoodana inay ka jeclaadaan can nafsi naftiisa inay ka jeclaadaan ma aha oo maadaama isaguba kulaylkaa uu maray iyo xaraaradaa iyo kaliisha adag inay iyagu naftooda ka jeclaadaan ma aha marka waa tii uu dareemay abuukhaysama saxaabigeenu xalayta ka soo warramaynay isagoo geedkii si harhka lahaa iyo midhihiisii iska haysta waa ku yidhi ma rasuulkii ilaahay baa kulaylkii maraya adiguna halkanaad fadhidaa dabeetana iimaankiisu waa kii diray ee ka daba boqolay nebiga calayhi salaatu wasalaam daalika buu ilahay yidhi arrintaas waxa ay ku timi biannahum iyagu laa yusiibuhum ma soo ma gaadho oo kuma dhaco dama-un haraad walaa nasabun dhibaato walaa makhmasatun gaajo fii sabiilillaahi kuma soo gaadho xagga dambe iska soo qadimo waxaad tidhaahdaa ilaa kutiba lahum bihi camalun saalix haddii intaa midi ay soo gaadho camal wanaagsan baa loo qoraa hadduu qofka haraad soo gaadho ama nasab iyo dhibaata soo gaadho ama gaajo ay jihaadka ku soo gaadho kutiba lahum bihi camalun saalix camal wanaagsan baa ilaahay u qoraa walaa yada-uuna meel iskuma taagaan walaa yada-uuna isma taagaan oo ma caga dhigtaan mawdican goob yagiidu lkufaara gaalada cadho gelinaya meel gaal cadho gelinaysa isma taagaan walaa yanaaluuna min caduwin naylan cadowna ma gaadhsiiyaan waxyeelo naylkaasi waa waxyeelo iyo kadeed iyo gacansaar iyo weerar cadow kuma qaadaan ilaa hadday sidaa sameeyaan ilaaba xagga hore wada noqonaysa hadduu haraad soo gaadho dhibi soo gaadho gaajo soo gaadho ay maraan meel cadow ay kaga cadhaysiiyaan dhib ay cadow gaadhsiiyaan kutiba lahum wuxuuna loo qoraa bihi camalun saalix camal wanaagsan baa loo qoraa intaasoo arrimood iyagoo helaya oo intaaba ajri iyo hawaab ilaahay uga qorayo ma habboona inay nebi maxamed kadib maraan ina allaha laa yudiicu ilaahay ma lumiyo ajra almuxsiniin samafalayaasha abaalkooda marka halkaa waxaa nasku kugu tilmaamay camal kastaaba heerka mashaqadiisa iyo tacabkiisa uu gaadhsiisan yahay ayaa abaalkiisa iyo ajirkiisa uu yahay mar kasta oo camalka dhibkiisa uu badan yahay iyo culayskiisu taklifadiisu ajrigiisa iyo hawaabkiisuna mid baran mid badan buu noqonayaa cinda allah ilaahay agtiisa waxaa kaloo aayadda aynu ka faaidaysanay gaalka ka cadhaysiintiisa cadowga ah ee la dagaalamayaa inay ilaahay raaligelinayso sida ka farxintiisuba ilaahay uga cadhaysiinayso walaa yada-uuna mawdican yagiidu lkufaara ka cadhaysiintiisaa ilaahay raaligelinaysa mar haddii uu meeshaa ka cadhoodo gaalkii uu ka furtuursan u ka xanaaqsan yahay waa meel khayr ku dambeeya wey walaa yunfiquuna buu ilahay yihi ma bixiyaan nafaqatan sakiira wax yar ma bixiyaan walaa kabiiratan wax weynna ma bixiyaan walaa yaqdacuuna ma gooyaan waadiyan jid socod kuma jaraan ilaa hadday intaa sameeyaan waxbixin iyo socodba kutiba lahum waa loo qoraa bihi camalun saalix bay ka dhigantay camal wanaagsan baa kaana loogu qoraa liyejziyahum ullahu si ilaahay uga abaaliyo axsana maa kaanuu yacmaluun camalkay samaynayeen kiisii wanaagga badnaabaa loo qori kii wanaagga badnaa haddii loo qora intii kalena way dabagashay sidaa weeye alla waxa uu tilmaamay nafaqada waxbixinta jihaadka lagu bixinayo gacan furnaanta maalka lagu dagaalgalayo ha yaraada hase weynaado howlgalka la samaynayo dar ilaahay qofku u soconayo jihaadka gelayo intuba inay sajilan yihiin oo liiska addoonka lagu diyaariyo camalkiisa wanaagsan ay ugu qoran yihiin taasaa nasku uu caddeeya u tilmaamaya marka taa macnaheedu waxa weeye guubaabo ilaahay ummaddan uu siinayo meeshani meeshii lagu raaxaysan lahaa maaha waa safar iyo meel laga tacabgelayo oo laga sahay qaadanayoe in addoonku aanu isdhiganin oo wixii uu diinta ilaahay ku horu marinayo dadkana ugu helinayo inuu ogaado saasaanay markaa dee naf iyo maal u kala hadhaynin oo walaa yunfiquuna nafaqatan sagiiratan walaa kabiira waxbixinta walaa yaqdacuuna waadiyan jid ma gooyaan waadigoo doox ma jaraan dabcan waxaad tidhaahdaa masaafad intaa la eg baan socod ku jaray baad tidhaha had iyo jeer markaad ka warbixinayso socod intee oo kilomitir baad jaraysaa saacaddii intaasaan jaraya marka ereyguna halkaasubay macnaha isaga tegaya ummaddaa ilaahay uu tilmaamay oo jihaadkii uu ku abaabulay dabeedna inay wada baxaan ayaa halkaa laga fahmaya infiruu khifaafan wahiqaalan iyo nebiga ha ka hadhina iyo haddii uu qofku socod galo intan oo dhan waxaa laga fahmay inaanay ummaddu kala hadhayn dabeetana ilaahay uu tilmaamayoo dadka qaarkood baa uu rukso siinaya wamaa kaana almu'minuuna baa ilaahay uhi mu'miniinta uma habboona liyanfiruu inay baxaan kaafatan iyagoo dhan inay iyagoo dhan wada baxaan ma aha falowlaa nafara miyuu baxo min kulli firqatin qolo walba minhum daa'ifatun daa'ifatun minhum koox ka mida firqadaasi may baxdo firqadaa ma ayaa badan daa'ifaduna waa in kooban in wal oo meel degto oo firqo ah oo qabiilo aba koox ka midoo daa'ifo ahi may baxaan daa'ifana sii fadhido liyatafaqahuu fi ddiini si ay diinta u fahmaan kuwa baxay ama liyatafaqahuu fi ddiini si ay diinta u fahmaan kuwa soo hadhay waliyundiruu qowmahum si ay qoladooda ugu digaan idaa rajacuu ilayhim markay ku soo noqdaan lacallahum yaxdaruun in si ay u digtoonaadaan inay digtoonaadaan bay u dhow yihiin aayadda waxay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay cilmigu iyo in jihaadka u bixidiisuna sida qaalibka ay fardulkifaayo tahay cilmiguna fardul cayn yahay markaa ummaddii meel deganba inay isqaybiyaan ayaa nasku uu ku abaabulaya oo laba cadow baa jiro oo cadowna waa kaa gaalka midina waa kaa jahliga saynu horaba usoo ishaarnay marka kan jahligana inaan la ihmaalinin oo laga takhalluso isaganoo ay jirto ummad aqoonta u banbaxda oo cilmiga baranaysa labadaha isu qaybiyeen markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waa baxayey oo jihaadku mararka qaarkood u baxayay markaa firqadda iyo daa'ifada iyo kooxda raacda ayay noqonayaan kuwan la leeyay liyatafaqahuu fi ddiini kuwan diinta soo fahmaya dadka u digaya waa kuwa waxyigu nebiga uu kusoo degayo raacay waaqica nololeed sida loo fahmayo ee loo dabiqayo aayaadkana nebiga ka eeganayo markuu nebigu soo hadho calayhi salaatu wasalaam kolkaana firqadda soo hadhaysa ee nebiga la joogaysa ee waxyiga ka dhagaysanaysa ayaa liyatafaqahuu fi ddiini ay u noqonaysa labada qoloba cumuuman waxaa halkaa nasku uu caddeeyey cilmigu in doorkiisa la siiyo oo ay jiraan dad cilmiga ku dadaala oo jahliga dadka ka saara wa ilaa jihaadka u inxiraafaya oo u leexanaya jihaadaan aqoon iyo cilmi hagaynin waxaa laga yaabaa inuu jabhadays iska noqdo oo uu leexdo oo uu inxiraafo ayaa laga yaabaa oo dadkuna had iyo jeer marka ay awood helaan ee cududi jirto haddii aan cilmi iyo xaq iyo iimaan xakamaynayo xigmadi aanay jirin waxay iska badan tahay xadgudub baa yimaada sidaa markaa malikatu sabaaba ay tilmaamaysa ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adilla wakadalika yafcaluun adigaa maanta arkaye waddamadii dhammaaye dhisnaa intay geliyeen colaalkoodii dabeetana ay fasahaadeen oo wax alla wax baaqiah aanu jirinba dad iyo dunyaba la iskaba raaciyey laakiin markaa aqoon iyo iimaan iyo xigmadi ay hagayso cududan oo istiqaamatun quwatun maca istiqaama marka istiqaamadii iyo awooddii ay wada socdaan xaqiioo lagu toosan yahay iyo awooddii waxbay islaaxinaysaa waxbay dhisaysaa amnigay kordhinaysaa cabsiday yaraynaysaa waa sida uu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisi iyo khulafaa uraashiduun waxaa markaa aayadda aynu ka faa'idaysannay oo kale barashada diinta la bartay iyo fahamku inay sii kala xeel dheer yihiin liyatafaqahuu way ka xeel dheertay liyatacalamuu oo man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin ilaahay diintuu fahamsiiyaa marka nuxurka insaanku u abuuran yahay xikmadda cilmigan looga jeedo waxa isaga naftiisa iyo ehelkiisa iyo bulshada kala gudban oo qofkii uu garto tujaaha nafsi wa tujaaha alumma xaqa ilaahay uu ku leeyahay ka ummaddu ay ku leedahay arrimaha caamka ah oo uu fahmo hada huwa fiqhu fi diin yaa ayuha aladiina aamanuu dadka alla rumeeyow qaatiluu la dagaalama aladiina yaluunakum kuwa idinla xidhiidho min alkufaari gaalada ah walyajiduu fiikum hilda walyajiduu ha heleen fiikum dhexdiina khildatan qallafsanaan iyo adayg garab adag ha idinka dareemeen waaclamuu waxaa ogaataan ana allaha ilaahay maca almuttaqiin kuwa isaga ka cabsanayuu heliyaa oo uu garab taagan yahay oo uu safkooda ku jiraayo u hilinaya rabbi saasaa ilaahay ummadda ku gubaabiyey inay yeeshaan istaraatiijiyad cadowga ay kula mucaamaloodaan oo ay kula dhaqmaan keebaa weerar damacsan keebaa amnigooda khatar ku haya keebaa diintooda iyo dacwad khatar ku haya haddii aanad sidaa u fikirin cadowgunbaa sidaan ufikiraya dadka gaaladii markaad adigu sidan ilaahay uu kuu tilmaamayo tidhaahdo ah dadkaan iska nabadgelino oo nabada lagu wada noolaado nabadda laftigeedunbaa farahaaga laga maroojinaya iminka waxaasoo dhan oo caalamkaa xudunta caalam ku noole dadka muslimiinta waxaa loo leynaya waa amniga israa'iil si israa'iil ay amni u hesho ayaa masar looga saxeexay heshiiskii aada garanayso ee madaxweyneedu baarlamaankooda intuu mas qaahiro ka duulay u dhex fadhiistay kaasaa dagaaladii soconaya isu taageen kaasaa loo baabi'iyey ciraaq oo iminka dhaqaalaheedii iyo hoggaaminteediiba israa'iil ay gacanta u gashay kaasaa dowladaha kale islaamka ah ee la jaarkaa israa'iil waxaa loo baabi'inayaa waa si amniga israa'iil aanu khalkhal u gelin amnigooda si aanu khalkhal u gelin rubbama ay dhaaftaba mandiqada dhexe oo manaadiqa kalena ciddii awood leh loo tallaabayo marka cumuuman tan ilaahay uu leeyahy kuwa idinla xidhiidha kuwa idinla xidhiidha waa kolba ciddii dhow kuwa dheer baa laga yaabaa in lala heshiiyo xabad joojin lala samaysto qaybaha saasaa istaraatiijiyadaasaa lagu wadaya waa suu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam jihaadkiisu jaziirat alcarab buu ka soconaya markii jasiirat alcarab laga soo hoyda wadakhala annaasu fii diin illaahi afwaajan dadkuna diinta ilaahay iyagoo umadaha ay soo galeen waa kii ruum buu u tallaabay isaga oo ogsoonaa hadalhaynta sida abu camar araahib aynu xalayta ka soo warramaynay reer ruum buu soo hogaaminayay ninkaa gaalka ahaa nasaarada ka mid ahaa ee carabtii madiine ahaa reer ruum buu soo hogaaminayay markaa kolkuu maqlay nebigu calayhi salaatu wasalaam in hiyigooda ay ku jirto maalin maalmaha ka mid a in madiine usoo kicitimaan isaga laftiisa colkiisii diyaarsaday oo bartoodii ku aamusiiyey oo ugu tegay oo calankiisii ka taagay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka xaquna quwaddiisuu leeyahay doonayaana inuu xaqiijiyo kufriguna sidaasoo kale ka laga itaal roonaado hadh loo jiidi maayo waana laba isu did ah oo iska hor jeeda oo aanay suuragal ahayn inay heshiiyaan xikmadda ilaahayna saasay ku dureertay dadka islaamkaana ilaahay saasuu ku imtixaanayaa markuu uhi walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الله وحول وليجدوا فيكم غلظة غلظة كل هدي رقص هيو كل هدا تقف مبدأ كسعنية سرية وصاميها أمدو كوها قامنية ضعفكم ونكسنا ولقوا شخصنية ولقوا سوهلية تبدا ولقوا عبية شيبكا لقوا ردنية سيد ما أنت أركين iyagii baa dhololayo waxa ay leeyihin waxanba maa naanfilayn meeshuba macaynkan ahay haddaa dhulkao dhamiba wuu iska wada sahlan yahay meel booraan lagu turunturoonayo lahibaa dee ma jirto kol hadday meel walba sidan yar un loo gelayo bala laga yaabaa dariiqo kale inay dee waxu maareeyeenoo ay yidhahdeen war mar haddii koonayaasha inagu adkaadeen ka meeshan jooga baqdaadna aan la heshiino war adiguna annaga nagu wareeji meesha adiguna aayar iska siibo oo bal meelaha nooga baxa oo maaragtay dariiqo kale laakiin waxaa u daran iyaga dhaqaalahana inay helaan cisi ay ku faanaanna ay helaan allah ka warramay mu'miniinta iyo nebigo waxau uhi maxamedun rasuulu llahi waaladiina macahu ashiddaau cala alkufaari ruxamaau baynahum acizatin adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم لا صام صوصي معناها شيء waxa alla uu tilmaamay barakada iyo cilmigu markuu usoo kordho dadka mu'miniinta ah bal dareenka ay u leeyihiin iyo munaafiqiintu say u dareemaan waidaa maa unzilat suura buu laha yidhi marka suurad la soo dejiyo fa minhum munaafiqiinta waxaa ka mida man yaquulu mid odhanaya ayukum kiineebay zaadad hu u kordhisay haadihi aayaddani iimaanan haadihi suuraddani iimaanan mar bal kiineebay wax iimaana u kordhisay ilaahay baa u jawaaba wuxuu uhi faama aladiina aamanuu dadka alla rumeeyey fazaadathum iimaanan iimaan bay u kordhisay wahum yastabshiruun waanay ku bushaaraysanayaanoo isku hambalyaynayaan qur-aankii iyo cilmigii aqoonta heleen wa ama aladiina fii quluubihim marad kuwa qalbigooda cudurku uu jiifo fazaadathum waxay u kordhisay rijsan rijsan cadaab iyo dembi iyo ciqaab ilaa rijsihim dembigoodii kale iyo ciqaabkoodii kale ugu dartay wamaatuu way dhinteen wahum kaafiruun iyagoo gaalo ah iyagoo gaalo ah ayay geeriyoodeen markaa balaadaasay ka kasbadeen oo waxigu khayr buu kordhiyaaye laakiin khayrkii baana xaggiisa u kicin iyagu marka dee nasku waxa uu tilmaamayaa ayaandarada ummadaha qaarkood haysata ayaandarada haysataa waata keentay iyagoo goobtii qaaliga ahayd ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisa fadhiya oo ka ag dhow rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aankii kariimkaana soo degay asxaabtii ay khushuucsan yihiin majliska nebiga la kala cidhiiryanayo oo qofku uu ku xisaabtamayo boos uu helo inuu ka helo ka habsaamaano maalintaa uu isku ciilkaambiyayo ayaa munaafiqiinta meesha madaxa soo geliyey marka qur-aanka malag uu ku dul akhriyo nebiga asxaabtuna ay ka weeleeyaan ee la kaakaco ayaa hadalkaa odhanaya ayukum zaadatu haadihi iimaanan bal waayahay iimaan buu kordhiyaabaa la qur-aanku eh war inaa wax maydinku duxeen subxaana allah inaa wax maydinku duxeen ilaahay baa u jawaabo qofka aan waxba ku duxayn waa ka aan weel haysanin ama weelkiisu aanu culayn laakiin ka isaga weelkiisu hagaagsan yahay waa kaa يستبشرون بها إلهي فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ساسانا هي فعلا فوحي كقاري جلت أصحاب رضوان الله عليهم كوة مدينة كم مقام بيله دود سعيل بقلاء أيها الآن دواكي عمر بن الخطاب كور رمي بيله دانا لو دبره ولا كلتمي جري أما ولا عشتمي جري هبلو معناه طبان قف أما شان قف با ديغان كوة جوغان marka maalinba nin baa lagaga tegayaa xoolaha iyo reeraha inuu sii ilaaliyo caruurta iyo dumarka uu sii muraaqabeeyo sii ilaaliyo xoolahana raaco afarta kalena waxay soo xafidayaan xadradii nebiga ay tegayaan goobtii jaamacaddii qaaliga halkaasi cilmiga soo xafidayaan waxayga nebiga la joogaa dee qofka waxaa laga yaabaa wiiggii hal maalin inuu kusoo hagaago ragna saasay ahayn ragna waxay kuleeyihiin ayukum zaadatu haadihi iimaan waa ayaan dar awalaa yarawna buu ilahay yidhi miyaanay munaafiqiintu arkaynin annahum iyaga yuftanuuna in la belaynayo fii kulli caamin sanad walba maratan hal jeer aw maratayni laba jeer mar ama laba ayaa sanad walba fashilaadi ku imanaysa uma laa yatuubuuna alla u noqon maayaan walaa hum yadakkaruun waantoobina maayaan ma waantoobayaan munaafiqa ilaahay baa ka warramay oo waxa way ibtilaysayn sanad walba laba jeer baa ibtiladaasi soo maraysa iyo imtixaankaasi marka fitnadani waa fashilaada uu qur-aanku fashilinayo cadaawadooda iyo asraartooda mar ama labay dhacay dee shantii sannadood tobaneeyo jeer bay fashilmayaan intee oo fashilaad bay suuraddani geysatay markuu ilaahay waa minhum wa minhum wa minhum badin ayuu leeyahay waxaa kaloo aimada qaarkood ay ku fasireen annahum yuftanuuna fii kulli caamin maratan aw maratayn mar ama laba ayaa jihaadka la faraya la jihaado oo howlgala ciidan la fuliyo la baxo dabeedna markaasaa iyagana arrinkoodu muuqanayaa oo ay caddaanayaan waidaa maa unzilat marka la soo dejiya buu ilahay yidhi suuratun suurad qur-aanka ka mid a nadara waa eegayaa bacduhum ilaa bacdi munaafiqiinta qaarkoodba qaarka kalea hoosta laga eegaya hal yaraakum buu leeyahy ma idin arkayaa min axadin cidhi war cidhi miya ina arkaysa uma nsarafuu buu ilahay yidhi uma intay iska hubiyeen in cidi arkaysa iyo in kale insarafuu way dhaqaajiyeenoo way gadoomeen sarafa allaahu quluubahum ilaahay qalbigooda ha gediyo biannahu qowmun laa yafqahuun waa daraan waxba fahmayn ilaahay ha daba rogo qalbigooda wax khayr ayay fahmin aabaar la yagaa doortee marka sidaasaa ilaahay uga warramay waa arrin kale oo dhacday oo ilaahay halkan uu ku muujiyey waa faqi maa yakuunu min najwaa halaaثatin ilaa huwa raabicuhum walaa khamsatin ilaa huwa saadisuhum walaa adnaa min dalika walaa akara ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu ilaa huwa macahum aynamaa kaanuu marka nimankii kolkii hore waxay ahayd ayukum zaadatu haadihi iimaana kolkan kalena hal yaraakum min axadin bay ku dhacday suuratu nuur akhirkeeda haddaad akridana waxa ilaahay ku tilmaamay inay yatasallaluuna liwaada intoo gidaarada dabeedna la isku toosiyo ayaa sidaa lagu siibanaya macnaheedu waxa weeye qofku marka uu heelan yahay xaq tarbiye iyo taskiye uu leeyahay macaan iyo dhadhan buu u sameeyaa jaadibiyadna wuu leeyaho wuu soo jiitaa marka kalena qofka waxa la wax dee macnaah iyo dhadhan uu u sameynaya abaan jirin kalaa barraana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxaa kaloo aada dareemaysaa qofka munaafiqa ahi marka ummadda dhexdeeda joogo dan caamala lahayoon isaga aan wixii uu doonaya ahayn diiq buu ku jiraa diiq ayuu ku jiraa dabeetana waa kaa dhaqaajinaya laqad jaa-akum buu ilahay yihi xaqiiqanimo waxaa idin yimi rasuulun rasuul baa idin yimi rasuulkaasoo min anfusikum nafihiina ka mida ummad yahay oo bani aadamkiina rasuulkaasoo casiizun uu ku culus yahay calayhi isaga maa canidtum ay canatukum waxa dhibaatadiina ahi kuma sahlana xariisun calaykum waa mid idinku lexe jeclo badan oo idinku dadaalaya xariisun calaykum calaa hidaayatikum wa calaa najaatikum inaa hanuuntaan oo badbaadaan aada buu ugu dadaal badanya waa idinku dhex jeclo badan kuma sahlidin agtiisa ma sahlanidin bilmu'miniina dadka alla rumeeyo ra'uufun raxiim ra-uufun raxiimun bilmu'miniin mu'miniintana aada buu ugu naxariisanaya rasuulkaasi fainta wallow haddii haddaba ay sii jeedsadaan oo rasuulkaaga intaasoo sifala ay waxba kaa qaadan waayaan faqul waxaad tidhaahdaa xasbiya allah ilaahay baa aniga igu filan kol haddaa isu diyaariseen inaad garabkayga ka baxdaan laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro isaga mooyaane calayhi tawakaltu isagaan tala saartaan arrimaha u dhiibta wahuwa rabu alcarshi alcadiim ilaaha carshiga weyn leh carshiga weyn ilaaha u saaxiibka iskala wey nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam halka uu ummadan ka gaadhsiisan yahay iyo siduu isagu ugu fikiraya iyo dareenkiisu sida uu yahay iyo munaafiq siduu yahay baa kala dheer labadaasaa kala tegay marka nebiga caynkana calayhi salaatu wasalaam meeshuu maray iyo jihaadku galay iyo naf iyo maal wixii uu bixiyey in laga dhowrsado maya nebiga noocana ummadda islaamka qiyaadadeedii iyo hogaaminteedii iyo daacigeediibuu ahaa dareenkan uu dadka u lahaa inay yeeshaan dadka ducaadda ahi iyo dadka hogaaminta ahi waa lagama maarmaan oo qofku dee waa ka duwan yahay hadigii nebiga marka uu maslaxadiisa gaarkaa ka fikirayo ama marka ay tiis uun xanuujinayso ila ilaahay waxa uu nebiga markuu ka warramaya xariisun calaykum xariisun calaykum waa ka warramay isaguna wuxu uhi wardadow aniguna guntigaan idinsoo haya idinkuna sida xaydhaweynka ayaa tatahaafatuuna fi nnaar baa dabka sidaa isugu shubaysa qofku dab buu shidayaa dabeedna waa iska kulaalaya roob baa da-ay xaydhaweyn fara badan iyo balanbaaliso yaryar oo juquuqdaasun haya ayaad maqlaysaa dabka si dhib yar u gelaya qofkuna saasuu uga celinaya xayawaankan gubanayaabuu uga naxayaaba marka anna guntigaan idinsoo haya idina gacantaydaa ka siibanaysaan buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam annabiyu wlaa bilmu'miniina min anfusihim nebi maxamed baa ilahay uhi ummadda isagaa nafahooda ka xiga markay naftaada iyo nebiga kuu joogsato iyanaa ku xiga nabigaa ku-xiga calayhi salaatu wasalaam oo naftaada kaaga sokeeya lidaalik baata aayadda waxay kuu caddaynaysaa xikmaddu u yidhi nebigu qofku mu'min noqon maayo jeeroo aniga uu iga jeclaado naftiisa maalkiisa iyo ubadkiisa iyo ehelkiisaba intaba ilaan isagiibaa kaa jecel naftiisii cid walbe waxa khayru daliilna uu yahay naftaadu waxa ay ku faraysaa inaad kodada iyo karkaarka ka dhacdood naar daf tidhaado dee nebiguna wuu kaa soo hayaa markaa rasuul allaahi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxa uu kaga soo kabanaya nasiixo iyo wanaagna u ah in sunnadiisii iyo hadigiisii la oogo isagana lagu daydo sala allahu calayhi wasalam loo duceeyo lagu salliyo sidii uu isaguba lahaa qofka mar kastoo la adaamo ducadaa akhriya ee derajada wasiilada la idhaahdeen addoon addoomaha ilaahay ka midihii uu gaari doono aanoo rajaynaya inaan isaga noqdo qofka ilaahay ii weydiiya iguna salliya xallat lahu shafaacati allahuma rabba haadihi dacwati taama waasalaati alqaa'ima aati muxammadan alwasiilata waalfadiila wabcathu maqaama maxmuudan aladii wacadta intaa iyo salliga marka shafaacadayda a waajibaysu leey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaasha in la caayo la ceebeeyana hadalkeedaba daah qofkuna waxba umuu tarin rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii uu xaq ilaahay uu leeyahay uu siiyo ama derajo derajada basharka uu isku dayo siduu u weyneynayo ama isagoo islaba waxu tar inuu derajada basharka dhaafiyo oo xuquuq ilaahay uu leeyahay iyo awoodaha ilaahay uu idhaahdo nebigaa leh taasina waxba umuu tarine meel buu kaga dhacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka sida loo weyneynayo iyo sida loo raacayo intaba isagaa inoo bayaamiyey hadigiisa iyo axaadiidtiisa laga akrin karaya suuradihii markaa madaniga ahaa halkaasaynu kaga baxnay iyada oo runtii ay ka warramayeen qaybo kala duwan oo nolosha iyo xayaatada ka mid a haddii ay tahay dhinaca caqiidada dhinaca qoyska iyo dhinaca taariikhda iyo dhinaca awoodda iyo siyaasadda dhan walba intaba soo aragta marka suuradahan soo socda waxa ay iyagu u badan doonaan ilaa aakhirka la gaadhayo waa wada madani un hal suurad marka laga reebo marka waxaan leeay cafwan waa wada maki makay kusoo wada degeen marka waxa ay u hadli doonaan si isu eg eg oo isku dhow dhow arrimaha caqiidada iyo tawxiidka iyo tarbiyada qofka la siinayo ayaa ay aada uga warramayaan iyo awoodaha ilaahayo kolba dhan la inooga tilmaami doono suuradaha makiga daabica iyo muuqaalka ay leeyihin waa ka بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك تلك تنصوص عطا آيات الكتاب الحكيم كتاب كي محكم كأهاية سقنا آياته سيوي مرك إشارتنا وحي كل عيسى آياتها سورة سورة يونس أي كوبستي أي نسقو تلمامي وكتاب حكيمة oo aan laa waxaa fasiraya laa ya'tiihi albaaطilu min bayni yadayhi walaa min khalfi tanziilu min xakiimin xamiid kutubtii hore naskigii soo mari jiray kuma imanayo qawaaniinta iyo nidaamyada la dhigtay isbedbedelada ku yimaada kuma imanayaan waa kitaab muxkam oo la sugay akaana linnaasi buu ilahay yidhi dadkii ma waxaa cajaban la yaab ku noqday akaana cajaban linnaas dadkii ma waxa la yaab ku noqday an awxaynaa inaan u waaxyoonay ilaa rajulin minhum dad iyagii ka nin iyaga ka mid ah hal shaksi oo iyaga ka mid ah rasuul iyaga ka mid ah iyaga ka midadaas waxay tilmaamaysaa ku habboon oo kay ka faa'iidaysan lahaayeen ee tusaalaha u noqon lahaaya kaa inaan u waaxyoonay ma layaab bay ku noqotay an andiri innaasa baa lagu soo diray rasuulkaa ay andiri innaas dadka udig wabashir waxaad u bushaaraysaa aladiina aamanuu dadka mu'miniintaana u bushaareen marka annaas kuwa gaaladaabay muud kol haddii aladiina aamanuu gaar loo sheegay annaasna kuwa gaaladaabay tilmaamaysaa ummadda qaybta xaqa ka gacan taagatee diidaana waxay leeyihin digniinta dadka aqbale ee laabta siiyaana waxay leeyihin bushaarada anna lahum ugu bushaaree dadka mu'miniinta inay leeyihiin qadama sidqin run horraysay cinda rabbihim ilaahooda agtiisa ayay ku leeyihiin wanaag horreeyey marka qadamku waa shayga hum saabiqata khayrin khayr u horu maray oo ilaahay uu hore ugu qoray oo wax kasta oo wanaagsan baa runta lagu sheegaa shaygaasi waa wax jira markaad leedahay baad leedahay waxaasi waa run u wanaagsan yahay wey anna lahum inay leeyihiin ugu bushaare qadama sidqin wanaag horreeyo ilaahay uugu sii qoray cinda rabbihim ilaahooda agtiisa qofka saalixa inuu wanaag wanaagsan le ugu bushaare qaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhaahdeen inna haadaa la saaxirun mubiin rasuulkaa la soo diray waa sixirla caddaystay sixirka waa sixirla aan qarsoonayn sidaasay ku yidhahdeen nebigu marka ilaa rajulin minhum waxay tilmaamaysaa nebigoo qura kuma gooniha calayhi salaatu wasalaam laakiin rusushii ka horreysay iyo isaga mid walba way la yaabi jireen aayaadka marka ilaahay wuxuu u baydhay haddaba dhinaca awoodaha cajaa'ibka badana caalamkan ka muuqanaya ina rabbakum ilaahaynu allah wey kaydin abuuray aladii ilaahay weeye khalaqa asamaawaati waalard cirka iyo dhulka ayuu ku abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood lix maalmood gudahood buu ku abuuray oy sabtidu u horeyso jimcuhuna u dambeeyo axaddu u horeyso jimcuhuna u dambeeyo hum saabiqata khayrin khayr u horu maray oo ilaahay uu hore ugu qoray oo wax kasta oo wanaagsan baa runta lagu sheegaa shaygaasi waa wax jira markaad leedahay baad leedahay waxaas waa run u wanaagsan yahay wey anna lahum inay leeyihiin ugu bushaare qadama sidqin wanaag horreeyo ilaahay uugu sii qoray cinda rabbih ilaahooda agtiisa qofka saalixa ah inuu wanaag wanaagsan leh ugu bushaare qaala alkaafiruuna gaaladu waxay yidhaahdeen inna haadaa la saaxirun mubiin rasuulkaa la soo diray waa sixirla caddaystay sixirka waa sixirla aan qarsoonayn sidaasay ku yidhaahdeen nebigu marka ilaa rajulin minhum waxay tilmaamaysaa nebigoo qura kuma gooni aha calayhi salaatu wasalaam laakiin rusushii ka horreysay iyo isaga mid walba way la yaabi jireen aayaadka marka ilaahay wuxuu u baydhay haddaba dhinaca awoodaha cajaa'ibka badana caalamkan ka muuqanaya ina rabbakum ilaahaynu allah wey kaydin abuuray aladii ilaahay weeye khalaqa asamaawaati waalard cirka iyo dhulka ayuu ku abuuray fii sittati ayaamin lix maalmood gudahood lix maalmood gudahood buu ku abuuray oy sabtidu u horeyso jimcuhuna u dambeeyo axaddu u horeyso jimcuhuna u dambeeyo uma istawaa waxa uu ku ekaaday cala alcarshi carshigiisa ayuu ku ekaaday ekaansho oo isaga uun u qalmo aan la mid ahaynka makhluuqa yudabbiru almr arrimaha oo dhan baa ilaahay uu qorsheeyaa oo uu habeeyaa maa min shafiicin mid ergeynayaa ma jiro min bacdi idnih intuu fasaxay kadib mooyaane haddii maalinka qiyaamaha ay jiraan cid ilaahay u ergeynayso shafaaco qaabaysaa waa in loo fasaxo laabudda min idnin lishafaacati walishaafici walilmashfuuci lahu ka ergeynaya iyo ka loo ergeynayo intaba ogolaansho waa inuu jiro oo waxay deerifaynaysaa aayaddu tii ay gaaladu yidhaahdeen maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuunaa ila allahi zulfa ilaahay bay nooga shafaaco qaadayaanay noo dhoweynayaan qoryahay dul fadhiyaan daalikum kiina awooddaa lihi allaahu weeyi waa macbuudka dhabtee keligii la caabudayo rabbukum waa barbaaryihiina idin arsaaqaya facbuduuhu keligii caabudo ka dambeeya addoomma u noqda afalaa tadakaruuna miyaydaan waxba qaadanayn oo caqligiina aan waxba u dhacayn kol haddii intaasoo arrimood aragteen macnaa intaloo arrimoodba waxay daliilu yihiin inuu isagu yahay ka mustaxiqaa cibaado mutaystay aan cidi ku helinayn ilayhi xaggiisa unbuu ahaaday marjicukum jamiican maalinka qiyaamaha halkaa u laabanaysaan iyo ciddaa hortegaysaan waa isaga un ma jiro cid kale boqor la hortegi maayo qabiilo la hortegi maayo dawlad la hortegi maayo keligii baa ilaahay la ishortaagaya iyadoo qofka loo rakibayo kafadiyo miisaan iyada oo qofka loo soo kala bixinayo kitaabkiisii wax ku qoraayeen iyadoo qofka loo soo joojinayo malaa'ig iyo bani aadanba ciddii markhaatiyada ahayd iyadoo intaasoo dhanba hadduu kasoo dulboodo naftiisa la kala jeedin doono oo xubnihiisa qaar ku markhaati kici doonaan wacd allaahi xaqan waa ballantii ilaahay sugnayd in xaggiisa loo noqonayo la tegi doono wacada allaahu wacdan xaqan innahu ilaahay yabda'u lkhalqa abuurkuu bilaabaa uma yuciiduhu wuu soo celinayaa sidaa uu marka hore u bilaabay iyo awooddaa uu ku bilaabanbuu kusoo celin doonaa xikmadduna waxa weeye liyaziya si uu abaaliyo aladiina aamanuu wacamiluu asaalixaat dadka muuminiintaee camalka fiican sameeye bilqist cadaalad si ilaahay ugu abaaliyo dulmi ma jiree cadaaladiisaa uu ku abaalinayaa qofku wixii camal uu sameeyey waa la siinayaa wax ilaahay ugu kordhiyo mooye waxba kama nuqsaaminayo waaladiina kafaruu kuwii gaaloobay lahum waxay leeyihiin sharaabun min xamiim cabbitaan biyo kulul ah wa cadaabun aliim iyo cadaab kulul bimaa kaanuu yakfuruun gaalnimada ay sameeyeen awgeed ayaa ilaahay uu ku dhurayaa biyahaa karaya isla markaana la dhex dhumbinayaa cadaabkaa holcaya ilaahay marnaba ha ka shakiin awoodihiisu ah oo dhan intalo intanoo malaayiina makhluuqa ku hore iyo ku dambe jin iyo insi talow sidee waxaan oo dhan naaro loogu heliyo sidee loo ciqaabay iyo shaqaalahoodu intuu noqon meeshay gelayaa waa caynkee maskaxdaada iyada daciifka ah iyay ku ballaadhan in waxaasi bal hadda waxaad eegtaa kownka kugu wareegsan huwa aladii waa ilaahi jacala ashamsa diyaaan qoraxdii waxa uu ka dhigay mid warwaraysa waalqamara nuuran dayaxiina wuxuu ka dhigay min mid iftiimaya aimada qaarkood waxay leeyiin nuuran iyo diyaan waxa dee way kala xeel dheeryiin oo diyaa ayaa ah iftiinka aadka u badan nuurkuna waa ka ka sokeeya marka rubama waa laga yaabaa ta odhanaysa in dayaxu uu ka qaadanayo iyada in laga faa'iidaysan karo waqadarahu ilaahay waxa uu dhigay dayaxii manaasila meelo uu maro waa manaasisha uu dayaxu marayo labadaaba ilaahay saasuu sameeyo meerayaashaasay ka mid yihiin kawaakibta meerayaasha labadooduba kuwaasa ilaahay uu idiin diyaariyey mugdi aan la kala garanayn habeen iyo maalin kama dhigin caalamka litaclamuu buu u sameeyey si aa u ogaataan cadada siniina waalxisaab sanadaha tiradooda iyo xisaabta si aa u ogaataan cadada siniin walxisaaba sanadaha tiradooda halkee laga tirinayaa maxaa wax lagu xisaabsanayaa maxaa lagu ballamayaa cibaadaadka maxaa lagu gudanayaa xikmaddii baa ilahay markaa u tilmaamay maa khalaqa allahu dalika ilaa bilxaq ilaahay kaa kuma abuurin xaq mooye wax kale baatil ma jiro xaq buu ku abuuray yufasilu laayaati aayadaha wuxuu cadcadaynayaa liqowmin yaclamuuna qolo garanaya saasaa ilaahay aayaadka uu inoogu caddeeyey waa aayaad naqra'uhaa wa naraahaa fii safaxaati hada alkowni alfasiix caalamkan ballaadhan xaashiyihiisa habeen iyo maalinba markaad eegto aayadahan aad ka akhriyaysa ina fi ikhtilaafi alleyli waannahaar habeenka iyo maalinka isweydaarkooda kanaa imanaya kanaa tegaya kanaa madow kanaa cad kanaa dheeraanaya kanaa gaabanaya intaba waa noqdaa ikhtilaaf iyo wamaa khalaqa allahu fi samaawaati waalard waxa ilaahay uu ku abuuray cir iyo dhulba la aayaatin calaamooyin wax lagu qaataabaa ugu sugan liqowmin yattaquun qolaa la ka cabsanaya ina aladiina kuwa laa yarjuuna aan ka cabsanaynin liqaa'ana la kulankayaga aan rajaynaynin aan macnaa kuwa fikirayn ee barnaamijka aanu ugu jirin mustaqbalka allaad hortegaysaaba iyo aakhiro ayaad u dhaadhici doontaa aanu agtooda oolin waraduu bilxayaati dunyaa noloshan adduunyadana la dhacsan ee ku mabsuuday wadma'anuu bihaa iyada ku xasilay iyaday ku xasileen ay caga dhigteen oo idminaanku waa qofkii oon geediba filanaynin geedima filanayo laakiin qofka muminka ay wax kala daayo habeenkii markuu seexda maad soo toosi buu leeyahy markuu reerkiisa ka anbabaxa maad kusoo noqon buu leeyahay aya waktin diyaar buu yahay walaa yadma'inu bihaadi halkan kuma xasilayo wuxuu mar walba akhriyayaa aayaadka tazawaduu tazawadu watazawaduu fa ina khayra zaadi taqwa sahay qaadaa lagu uri safar baad galaysaa subxaana aladii sakara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun safar baad u baxdo dabeetana waxa lagu xigsiiye wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun macnaha kan waxaad ku xusuusatay kii aakhiro waaladiina kuwii hum iyagu can aayaatinaa kaafiluun kuwa aayadaha iyaga ka dhacsan kuwa kitaab ku yaalla iyo kuwa kown ku yaallaba ulaa'ika kuwa maawaahum nnaar halkay gelayaan waa naar ee hoyga u ah ay caga dhiganayaan bimaa kaanuu yagsibuun waxay shaqeeyeen dartii camalka xun ay shaqaysteen ina aladiina aamanuu dadkii alla rumeeyey oo camiluu saalixaati camalka fiicanna falay yahdiihim rabbuhum biiimaanihim ilaahoodu waxa uu ku hanuuninayaa iimaankooda ay hanuuneen awgii tajrii tajrii in badan markaa qur-aanka ku aragtay maxaa ka horrayn jiray jannaat baa ka horrayn jiray iska garaweeye macnaheed sila meelo kalaad ka akrida oo ay uu isfasirayaa qur-aanku yahdiihim rabbuhum biiimaanihim ilaahoodu waxa uu ku hanuuninayaa iimaankay alla rumeeyeen awgeed jannaatin deero ayaa la tusaya tajri min taxtihim alanhaar webiyaalna hoosteeda ay qulqulayaan fii jannaati naciim jannooyinka nicmada badan ayay dhexdeeda ku jiraan waa ka rasuulku sala allahu calayhi wasalam ahlujannaa markuu ka warramaya waxa uu leeyahy qofku intaasoo guri ayuu leeyahay iyo ooryihiisii iyo arrimihii u diyaarka ah meel markaa tagsiilo tusa iyo shaqaale daliil ugu noqda iyo cidi uu idhaahdo saaxiiba wy tusna maaha wuu ka garan og yahay gurigiisa adduunyada bal adigu xaafadaada maad ka amban caawa inaad dee inuu qofku waasho un mooyaane hebel xaafadiisa habeen iyo maalin toona isagoo fikirayoo maqanba ayuu iska tagaa indhoolayaashuna way tagaa marka sidaasoo kaluunbuu u garanayaa un jannada guryaha uu leeyahayna oo horay unbuu ka gelaya yahdiihim rabbuhum biiimaanihim dacwaahum buu ilaahay yidhi halkudhigoodu fiihaa jannada dhexdeeda ereygay ku celceliyaan subxaanaka allaahumma waa ereyga subxaanak subxaanak subxaanak tanziihan laka alla adaa xumaan ka hufan allaahumma yaa allahu ilaahayow ibnu maalik use uu tilmaamaya dee allaahumma washaaca allaahumma bitacwiidi washadaya allaahumma fii qariidi macnaha waa shaayic in la yidhaahdo allaahumma oo halkii yaa allahu ay ka ahayd ya-dii ay bedeshay yaadii miimuu bedelo in labadaba la isku daraana waa iska shaab yaa allaahumma layha ilaahay iyagii oo dhaan nasahan bay leeyihin wataxiyatuhum fiiha salaam bariidadoodu waa ereyga ah jannada waxay isku bariidiyaan salaam salaam ilaahay baa ku salaamay oo malaa'igta ku salaamtay oo iyagaa isku salaamay oo salaam baa isu baxday oo meeshii waa la wada istareexo waa la nafiso waa la naso waakhiru dacwaahum kelmadda ugu dambaysa an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin mahad ilaahay baa le rabbi alcaalamiin ilaaha waxaanoo dhanna dhex dhigay ee meeshaan oogay naga keenay iyo rafaadkeedii ilaaha saa mahadle allaahuma ajcalnaa min haaulaai banlan ilaahu kuwaa naga dhig marka halkaa waxaad had iyo jeer ka arkaysaa qur-aanka kariimka ahay wuxuu isbarbar dhigaa kuwaa iyo kuwan kuwaa iyo kuwan oo yufhamu shayu bididihi baa laydhaha shayga waxaa lagu fahmaa ka ka soo horjeeda habeenka waxaad ku fahmaysaa maalinta maalinta habeenka kulaylka qabowga gaajada dherega saasay wax waliba shayga kale ayaa uu kuu bayaaninaya laakiin haddaad shay qura isugu bixisa ku jirto ka kale cagsigiisa ah fahmi maysa janno macaankeed iyo wanaaggeed tan kaloo lagu agdhigaabaad ku fahmaysaa bal kulaylka iyo qabowga un eeg ilaa nebigu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam kulaylka ugu daran iyo qabowga ugu daran ee ifkan aynu ku dareemayna waa laba neefsi oo jahanamo ka yimi marna qaybtii qabowgaa neefsatay marna qaybtii kulaylka waxay neefsadeenna wax alla u logyahay yaraantiisa wey markaasaa dabeedna marna barafka la yska riixayaa marna mukayafka iyo qaboojiyaha la raadsanaya marka labadaa arrimood sida labadaasi ay wax ku fahamsiinayaan baa labadan qole qur-aanku isdaba dhigayo lagu fahamsiinaya ilaahay waxa uli walow yucajilu llahu linnaasi sharka ilaahay hadu walow yucajilu llahu linnaasi dadka hadduu ilaahay u dedejiyo ashara wixii shar iyo balaaye ah isticjaalahum bilkhayr sida uu khayrka ugu dedejinayo oo kale laqudiya ilayhim ajaluhum waktigoodaba gow baa laga dhigi lahaayoo u cimri degdegi lahaayeenba fanadaru ladiina kuwii waanu daynaynaa laa yarjuuna liqaana la kulanka yaga aakhiro aan kuba fikiraynen ka cabsanaynin fii duqyaanihim yacmahuun iyaga oo xadgudubkooda ku wareersana ku indhala dhuqyaanku waa kibirki iyo xadgudubki yacmahuunana waa kuwa ku indhala marka kuwa aan aakhira arrinkeeda haynin kibir bay ku jiraan kibirkaasaanay ku indhalaayihiin wasadaqa allah ilaahay baa run sheegayoo gaal iyo arrinkiisa iyo awooddiisa iyo aqoontiisa markaa adeegto waxa weeye fii duqyaanihim yacmahuun siday u fikirayaan iyo siday u dhaqmayaan iyo siday adduunyada u gelayaan waa kibir iyo indhala-aan la isu geeyey maxay la mid tahay de waxay la mid tahay waa inuu naarun galo oo kodada uu ka dhaco marka sharka siduu ilaahay ugu dadejinayo siduu khayrka ugu dadejinayo hadduu sharka ugu dadejin lahaa dadka waxba kama hadhayn way cimri degdegi lahayn macnuhu markaa waxa weeyaan in badan ayay ilaahay baryaan dadku khayr wuu siiyaa qalkiiba in badan baa qaarkoodna ay baryaan shar uu ka dib dhigaa marka hadduu kolkiiba u aqbali lahaa waa waa dow waa laga dhigi marka nasku waxa uu tilmaamayaa in ilaahay naxariistiisa ay tani ku taagantay ku joogtay iyo xilmigiisa nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu kula taliyay dadka inaan la habaarin ubadka iyo ehelka iyo awlaadda iyo amwaash iyo xoolaha inaan la habaarin oo ka daaya bul islaantu markay xanaaqdo oday waxay habaaraysaa carruurta iyo xoolaha odayguna iyadiiyabuu habaaraya iyo carruurta ka daaya buu nebigu leeya calayhi salaam laa tadcuu calaa amwaalikum walaa walaa calaa awlaadikum rubama uu qofku waafaqi karo saacada albaabada furayn ilaahay baa marka waxa uu ku bayaaminayaa aayaadka inaanay tani dooran karaynin laakiin ilaahay uu dooraya dantooda hayo وإذا مس الإنسان آدمها مركي كهف ستأضر لبات الدعانا ونبريا لجنبه إساقو لنا أو شفاء قاعدا أما فضية أو قائما أما تاغا حاول لمن صدح باتي مدن بويا على كل حال بريدي سوي بدن تسيك استوي شيفية شوقية فضي نروى يا الله إله يوضع سوهية فلما كشفنا عنه ضره بلايدي سمركا نكد القادنو مرة استمر على المعاصي xumaantiibu halkii kasii wadaya macaga dhiganayo kaan lam yadcunaadaan la moodaa inaanu nooguba yeedhanin ilaa durin massahu dhibaato taabatay inaanu nooguba yeedhan baa la moodaa marnaba inaanu ilaahay u baaqin oanu la ballamin baa la moodaaba kadalika sidaasaa zuyina lilmusrifiin xadgudbayaasha waxa loo qurxiyey sidaa maa kaanuu yacmaluuna baa loo qurxiyey camalkay samaynayaan waa nooca laakiin nabigu wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu khayr qofka muuminka arrinkiisu la yaab badana muxuu gartoo macnaha la waafajiyey arrinkiisao dham waa khayro haddii dhibi ay ku dhacdo wuu safrayaa khayr bay u tahay hadduu dheefalo wuu ku mahadnaqayaa khayr bay u tahay walaysa dalika ila lilmu'min ina alinsaana khuliqa haluucan idaa masahu sharu jazuucan waidaa masahu alkhayru manuucan laakin maxaa la socda ila almusaliin kuwaas iyagu kuma jiraan sifaadkaa leh ولقد هلكنا القرون أبو لهيدا أوضان أجرنا ومنهم من قبلكم إذن كهرية لما ظلموا مركي أي جفين حدودين كبرين وجاءتهم رسولهم بالبينات ومدوه رسوشو دينا معتسوين بأولي مادين وما كانوا ليؤمنوا ومضاها سنما يرمين وما يقدوا منين كذلك سلاسان نجزي القوم المجرمين ذاتك الدنبيل ياشا أسلاس من وضالين وتاريخ لهي ولغي يقعيدة الله kol hadduu mujrim yahay kol hadduu aalim yahay kol hadduu mukadib yahay ilaahay wuxuu ka filaa waa waxa kuwaa hore soo maray uma intii kuwaa hore la halaagay kadib jacalnaakum waxaanu dad yahow idinka dhignay khalaa'ifa fi lard kuwa dhulka camiraya min bacdihim umadaha dabadood oo halkoodii degay oo wakiilla ku ah linandura kayfa tacmaluun si aanu u eegna bal waxaa samaysaan casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lard فينظر كيف تعملون غير بنو إسرائيل يابسنا نفط أي سقطني oo eegaya aan fircawn siduu u galayo oo ka warwarsan buu nabi muuse leeyay hatta cadowgaa ilahay intuu halaago ayuu idinku wareejin doonaa xilka waa la eegi waxaa yeeshaan iyaguna waxay yeeleen waa macruuf marka halkaa waxaad ka faa'idaysatay ummadaha caalamkan ku noolay qolo waliba wakti bay leedahay shaksi waliba wakti buu leeyahy ummad waliba wakti bay leedahay waktigeedaa talood maxay ku qaadanaysa ma shar mise khayr taasubaa mudan inuu qofku iska eego waidaa tutlaa calayhim aayaatuna bayinaat kolka gaalada lagu dul akriya buu lahaa yidhi aayadaha iyagoo calcad qaala aladiina kuwii waxay idhaahdeen laa yarjuuna liqaa'ana aan rajaynaynin la kulanka yaga aan rajaynaynin aan ka cabsanaynin macnaha ay leedahay dhabantaa kaas waxay nebiga ku yidhaahdeen iti bal haddakeen biqur'aanin kayri haada qur'aan aan kan ahayn aw badilhu ama doori kani noomuu dhandhamine sidaanu doonaynayna uma socdo waa tafaariiqaan markuu isagoo kuusan la soo dejinin bal hadda bedel qul waxaad tidhaahdaa maa yakuunu lii ima suuragalaha an ubadilahu inaan qur-aanka ka dooriyo min tilqaa'i nafsii naftayda jihadayda jihadeeda iyo xaggayga war xaggayga kasoo fuli kara iyo bedelaan qur-aanka bedelayaa ma jiro in attabicu ma raacayo ilaa maa yuuxaa ilay waxayga la ii waxyeelu ma raacayaayo kana aad leedihiin doori allaha idin dooriyo wey innii akhaaf waxaan ka cabsanayaa in casaytu rabbii ilaahayga haddaan caasiyo oon ka baydhoon diido cadaaba yawmin cadiim maalin weyn cadaabki halkaasaad waxaad ka faa'idaystaa aayadda gaalku qofka aan iimaanka lahayn wuxuu kaa rabaa wuu kugu howlgelayaa wuu kugula dhaqmayaa waa tanaasul an tatanaasala can alxaqi wa can ilmabda'i المستقيم طريقة حق آد هيسته إن أكادو أو كابر بريو وهدو دين تيسا كوكين كريوانا وطالة كاكا حيب بلان كنا كتوتيو تاسوي مركب بل إنو وحكر رفرفتو الليل iyagu diin ma haystaan ay ku dhabarareygaan ay ku safraan ay xejistaane iyagoo kuu baalalaynaya ku horseedaya waxa ay ku leeyihiin adiga iyo inagu aynu halkaa isugu nimaadna ilan tanaasulku isaga dhib lama laha waxbaanu haynin ساقط الشيء لا يعطيه وكي هاي كور ليلي ودوا لو تدهنوا فيدهنون waa in la isu yar liiliyamo oo la isku daalacnaa silay doonayaan walaa tutic kulla xallaafin mahiin ilaa aakhir laaya waa ka durbaanada waxa in badan ay gaalada u garaacayaan waa la horu maray waa la reer magaaloobay waa la xidhiidhay waa la isku darsaday waxaan oo dhan waxaa loo akriyaya iiti biqur'aanin hayri haada aw badil taasaa la doonay qul waxaad tidhaahdaa low shaa allahu rabbi hadduu doonayo maa talawtuhu calaykum idinkumaan dul akriyan qur'aankan walaa adraakum bihi idinmanaan ogeysiiyeen faqad labiftu fiikum cumuran sanado badan baan idin dhex joogay min qablihi qur'aanka ka hor afalaa tacqiluun miyaydaan waxba garanayn sanadaha waxaan sheegi jiray may jirin oo aan lahaa waa la igu soo dejiyey qur-aankan ka hor waxaan idinku dul akriyi jiray ma jirin qur-aankan ka hor maan garanaynin qur-aankan qur-aankan ka hor sanado badan baan idin dhex joogay oo aan waxa iga maqasheen iyo wax isweydaana aanu midnaba jirin bal cvgayga iyo taariikh nololeydkaygii hore dib u eega oo iyo faylkaygii hore oo maxaa gefahayga dhacay hiraqle ninkii la odhan jirayba abi sufyaan nin reer yuruba bu ahaa markii nabiga uu maqlay wuxuu ihi bal carabtii halkan yaa ka jooga abi sufyaan baa lasoo helo safara dabeedna wuxu warba ka waran been hore miyaa ku taqaaneen maya xaasha wax been iyo isweydaara hore ninkaa kumaanaan aqoonin su-aalo badan buu weydiiyey akhiira natiijadii wuxuu ka dhigay waa nebi isagoo hadda aan rumayninba saasuu lahay marka qofka mawaaqiftiisa hore iyo iyo runtiisa hore waa intaba waa loo qiimeynaya faman adlamu yaa ka gardaro badan baa ilaahay uhi miman iftalaa cala allahi kadiban ilaahay kuwa gaaladee been ku abuurtay aw kadaba biaayaatihi ama qur-aankiisii beeniyey inahu arinku wuxuu yahay baa ilahay yihi go-aankii sheegbe laa yuflixu lmujrimuun dembiilayaashu ma horu maraan mana liibaanaan kol hadduu mujrim yahay ijraamka laftiisaa u diidaya musaylimat lkadaab ninkii la odhan jiray ayaa camr ayuu la hadlay maalin oo kolkaasaa waxau ihi muxamedin badan ayuu qur-aan akriya aniga qudhigayguna waan odhan karaa buuri ka uu yidhaahdo camr baa ka dhagaysto waa kii lahaa bal dheh dabeetana erayuu iska nacnac buu iska yihi iyo tortodh markaasaa dabeetana wuxuu lahaa yaa wabaru yaa wabaru inamaa anta inamaa anta udunaani wa naqrun inamaa anta udunaani wa shadrun waxyaraa caynkaasa ayuu tiriyey wabarku waa baalkan yar usolida la yidhaahdee dhagaxaanta fuula kaasuu u kala tirinaya intaasuu noqday qur-aankiisa marka nimankani waa canjiraad bay runtii ahayd oo kufriga inta adigu saaxiibkii ahaa ee camar ayuu yihi dabeetana ka war aniga iska daayo adaa og buul inaad inuu beenya adiga laftaadaa og buul adiga laftaada ayaa garanaya intaana anigaba isoo gaarin wayacbuduuna min duuni illaah inta alla ka sokaysa waxay caabudayaan maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum waxaan waxna ku taraynin waxna dhib dhibaynin oo aan wax uu yeelayaa jirin hadduu diidiyo hadduu caabudo toona wayaquuluuna waxay odhanayaan haaulaai shufacaauna cinda allah kuwaasaa ilaahay agtiisa noo ergeynaya qul waxaad tidhaahdaa atunabi'uuna allah ilaahay ma waxaa u waramaysaan oo u sheegaysaan bimaa laa yaclamu fi samaawaati walaa fi lard waxaanu ciriyo dhultoona ku ogeyn ayaa kasoo daahiro ilaahyaalba cirkiiyo dhulka laga helay ma sidaasaa ilaahay u sheegaysaa ilaahay maxaa u sheegaysaan ma waxaanu ogeyn sidaaba ilaahay nooma sheegin subxaanahu alla isagaa hufan watacaala camaa yushrikuun waxay alla la caabudayaan ilaahay waa ka hufanya wuu ka sarreeya wamaa kaana annaasu buu ilaahay yihi dadku may ahayn ilaa ummatan waaxidatan ummad keliyuunbay ahaayeen fakhtalafuu markaasay isa seegeen oo ay isweydaarteen oo qolana xaqa raacday qolana kufriga ku adeegatay ibnu cabaas waxa uu leeyay nebi nuux ka hor toban qarni baa jiray kulluhum cala tawxiid dhammaantood tawxiidkay ku wada sugnaayeen markii dabeetana ay iskhilaafeen marka waktigaa hore ee tobankaa qarni waa wamaa kaana naasu ilaa ummatan waaxida berigaa hore ay ummadda midaysanahayen waa wixii nuux ka horreeyey laakiin markii shirkigan iyo kufrigani uu bilaabmay ayay dabeetana iskhilaafeen waktigaasa ambiyada lasoo diray walowlaa kalimatun sabaqat min rabbik haddaanay kelimid ilahaaga xaggiisa ka horraysa jirin oo in kuwan loo dibdhigo wixii ay mutaysteen laqudiya baynahum waxaa lagu kala go-aamin lahaa fii maa fiihi yakhtalifuun waxa ay isku diidan yihiin kanaa xaq sheegay oo raacay iyo kanaa gaaloobay mid walba abaalkiisaa loo qadimi laha laakiin meel baa lala sugaya waqaaluu wayaquuluuna gaaladu waxay odhanayaan lowlaa unzila calayhi miyaa lagu soo dejiya nebiga aayatun min rabbi mucjiso ilaahay si xaggiisa uga timi mucjiso ma waa in nebigu yidhi waa se mura faqul waxaad tidhaahdaa inama algaybu lilaah ilaahay baa iskala wixii maqan fantadiruu suga inii macakum min almuntadiriin aniguna waxaan ka mid ahay kuwa sugaya bal waxa iman doona waidaa adaqna nnaasa raxmatan buu laha yidhi insaanka markaanu dhadhansiino dadka naxariis min bacdi daraa'a masatum dhibaato ku dhacday dabadeed intoo dhibaata ay ku dhacdo markaanu ka dulqaadno eenu nicmo siino idaa lahum waaba iyadoo uu sugnaaday makrun ka hor imaatin iyo shirqool fii aayaatina bise aayaadka iyagiibaaba la shirqoolaya laga hor imanaya ilaahay awliyadiisii iyo aayaadkiisii ayaabay u shirqoolaya macnaheedu waxa weeye haddii nicmo iyo cilmi iyo wanaag ay helaan dadka aan iimaanka lahayn halkay ku jahaysan yihiin waxa weeye ilaahay cidda u hiilinaysa qul waxaad tidhaahdaa allahu asracu makran ilaahay makrigiisunbaa kiina ka deg deg badan ilaahay makrigiisana lagama aamin noqdo marka cirbuhunbaa goy doona ilaa ilaahay wuxuuhi ina rabbaka la bilmirshaad ilaahay dhabagal buu ugu sugan yahay iyaguna iskama arkayaan ina rusulanaa malaa'igtayadu yaktubuuna waxay qorayaan maa tamkuruun ummadaasi waxa ay shirqoolayaan ayay qorayaan waa la weheliya waana iska isogan yahy waa lagu maqan yahay oo warbixinina way ka soo socotaa isla markaa abaalkooduna waa diyaar huwa aladii waa ilaahay yusayirukum idin socodsiinaya fi lbari waalbaxr bad iyo beriga xataa idaa kuntum fi lfulk marka aad doonyaha fuushaan wajarayna bihim dadkii ay la socdaan doonyihii iltifaat baa la idhaahdaaye kolkii hore dadkaa lala hadlayay dabeedna waa laga warbixiyowne wajarayna bihim ay doonyihii la qulquleen ay la socdeen dadkii biriixin dayibatin dabayl quruxsan oo fiican ay ku socdeen doonyihii wa fariquu bihaa dabeetana ay ku mafsuudeen ay la dhaceen sida fiican doonidan ay u socoto jaa-ataa doonyihii waxa u yimi riixun caasif dabayl wax burburinaysa wa jaa-ahum lmawju min kulli makaan mawjadiina dhan walba way kaga soo jahaysa wadannuu waxay maleeyeen annahum iyaga uxiida bihim in la koobay oo qow shuf laga siinayo taasay maleeyeen halkaa marka ay arrintu marayso dacawu llaha ilaahay bay barye mukhlisiina lahu diina iyagoo baryada u saafi yeelaya ilaahayow ilaahayow bay leeyiin hebelow iyo hebelow iyo sanam iyo wixii o dhan way dhaafay ducadoodu waxa wey lain anjaytanaa min haadihi ilaahayow haddaad naga nabadgeliso waxaan isku dhalaalay ee min haadihi musiibada lanakuunana waxaanu ka mid noqon doonaa min ashaakiriin kuwa mahadnaqa falamaa anjaahum markuu ilaahay nabadgeliyey idaa hum yabquuna fi lardi bigayri lxaq idaa hum yabquun dheh waaba iyaga oo aafaynaya fi lardi dhulka way fasahaadinayaan bikayri lxaqi gardaray ku fasahaadinayaan dhulka dal iyo dadba markaasay kharibeen ay kibrdeen marka arrinku ku adagay ina ilaahay bay xusuustaan yaa ayuha nnaasu buu ilahay yihi dadow inamaa bagyukum gardaradiinu calaa anfusikum nafihinunbay dushooda dusheeda saaranta haddaa kibirteen iyo haddii axadgudubteen balaa ka iman doonta idinka idin koobsan mataaca dunyaa mataaca alxayaati dunya lakum mataacu alxayaati dunya ama nascu lkhaasib baa lagu nasbiye marka waxaa la odhan doonaa fii mataaci alxayaati dunya noloshan adduunyada dhexdeeda ayaa ku sugan tihiin oo ku raaxaysanaysa ama mafcuulba sidiisa waa looga dhigi karaa tamatacuu waxaa ku raaxaysataan mataaca alxayaati dunya intan yare soke agabkan yare soke raaxadeeda uma ilaynaa marjicukum xagga iyaga ahaaday halkaa usoo noqonaysaan fa nunabi'ukum bimaa kuntum tacmaluun camal waxaad samaynaysaanna waanu idiin warrami doonaabaa ilaahay ui muuqaal kalea ilaahay uu ka bixiyaa adduunyadii waxau hi inamaa mahalu lxayaati dunyaa noloshan adduunyada muuqaalkeedu waxau la mid yahay iyo sifadeedu kamaain biyo marka dee waxaa la isku shabahayaa waa nabaadka soo bixi doona iyo adduunyada ka nabaati maain wey biyahaasoo anzalnaahu min asamaai xagga kore aanu ka soo dejinay fakhtalada bihi dartii waxaa isku darmay biyaha ah nabaatul ardi dhulka nabaadku soo saarayaybaa biyihii lagu shubay awgii isku darmay goormuu nabaadku isku darmaa waa marka uu had iyo jeer hawro barwaaqadiisu ay badan tahay markaasuu ayuu maaragtay isku darmi karaa la odhan karaa اختلط به آيات سين كسوعلين قبل عبد الله إن شاء الله والله أعلم